بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa saxaabiga afartan iyo toddobaad cutbat bnu khazawaan baa layidhaha saxaabigan cutba bin khazawaan ina licutbata cutba binu khazawaan bay u ahaatay min alislaami islaamnimada xaggeeda makaanan makaan sare baa u ahaaday cutba binu khasawaan cumar binu khadaab baa yidhi awaa waa hoyday amiiru lmu'miniina baa hoyday awaa waa dunmay amiiru lmu'miniin cumar binu lkhadaab bacda salaati alcishaai salaatii cishaha ka bacdiba wuxuu u hoyday ilaa madjacihi makaanu jeefkiisii fa kaana wuxuu ahaa faqad kaana wuxua yuriidu kii doonaya sayd cumar an yusiiba inuu asiibo bimacnaa helo an yusiiba inuu qaato waa dhihi kadha an yusiiba inuu qaato xadan dheef iyo qeyb oo mina raaxati raaxada ah liyastaciina soo ugu kaalmaysto bihi xadigaas iyo dheeftaas calal cashcasi waxa weeyaan roondaynta oo fi leyl hameenka ahaatay alcas fi leyl sayd cumar wuxuu samayn jiray habeenkii markay tahay oo dadka madaxda u yahay iska soo dhexmari jiray iyagoo aan ogeyn soo dhexmari jiray hadba meel buu tegi jiray xogtooda soo ogaan jiray waxay ka cabanayaan wixii khaladaad ku jira wixii ma garanaysaa baahi iyo dhiba waxaasuu habeenkii soo ogaan jiray marka alcas waxaa la yihahdaa addawaaf bileyl lilxiraasa habeenkii laiska warwareego waardiye ahaan markaas wuxuu jira aleel xoogaa seexo aad u kaalmaysatay seexashadan caawa hadhow shaqada roondada warwareegga aad qaban doontid laakinanahum hurdadii nafara waa ka cararay can caynayl khaliifati khaliifaha labadiisa indhood hurdadii baa ka cararay waa gamci waay maxaa yeelay lianna albariidda boostaalihii boostaale ninka warqadaha qaada oo warqad inta meel ka qaada beriid baa la yihahda meel kala geeya waa meeshan waaa la yihahda boosto kan qaadaana boostaala la yihahda waxa weeyaan ninkaa warqada qaadahaayoo boostaalaha ah baa xamala ilayhi wuxuu usoo xambaaro u keenay sayd cumar ana juyuushal furusi reer furus ciidamadoodii waa meesha hadda eeraan degan tahay furus ciidamadoodii ciidamadii almunhazimati juyuushtii almunhazimat ha jabtay amaama almuslimiina muslimiinta hortooda kaanad ciidamadaasi waxay ahaayeen kullamaa awshaka mar allaala markuu u dhowaado junduhu sayd cumar ciidankiisu mar allaala ciidanka sayd cumaroo muslimiintu markay u dhowaadaan calaa an yujhizuu inay magaranaysaa ka takhallusaan calayhaa ciidamada reer furus yaatiihaa ciidamadaa waxaa u imaanayay almadadu dheeraad gurmad madad waa ziyaado waa gurmad ciidamadan gaalada markastoo ciidanka muslimiinta sayd cumar diray ay damcaan inay ka takhallusaan oo u dhammeeyaan waxaa imaanayay ciidan gurmada oo reer furus u socda min hunaa wa hunaaka halkaa iyo halkaa iyo halkaas ka imaanayaan intaasoo meelooda gurmad ah min hunaa wa hunaaka xagga iyo xaggaba wey falaa talbahu ciidamadii gaaladu kama nagaanayn an tastaciidda inay soo ceshato quwataha awooddeedii oo watastanifa alqitaala dagaal horle ay bilaabaan ciidanka mar haddii gurmad soo gaaro dagaalkii waa laba jibaarmaya dagaal cusub baa bilaabmaya marka gaaladan markii gurmad u yimaadaba awood iyo waxay noqonaysaa rag cusub oo ku soo biiray waqiila lahu waxaa loo yidhi sayd cumar warqadda loo soo diray inna madiinata alubulla magaalada la yidhaahdo alubulla waxay ku taallaa basra agteeda basra oo ciraaq ku taal ayay ubullana u dhowda maanta waxay noqotay xaafad ka mid a ubullah waxay dhex gashay basra basrana ciddii samaysay waa laynoo keenayaa oo dhagax dhigtay magaalada ubule la yidhaahdo waxaa la yidhi sayd cumarow tucaddu waxaa lagu tirayaa min ahami اlmasaadiri ilaha tan u muhiimsan allatii masaadirtaa ilahaasoo tumiddu juyuusha alfursi reer furus ciidankooda taageeraysa waay ciidanka al juyuushta almunhazimata jabtay maxay ku taageeraysaa magaaladaasi ciidanka gaalada bil maali xoole iyo warijaali rag magaalada u muhiimsan almasaadir waxaa la yidhahdaa ilaha markaa lagu dhahayaa ilaha dhaqaalaha aa ilaha horumarka ilaha sidaa marka ilaha u muhiimsan oo ay ka helayaan ciidanka gaaladu taageerada waxaa la yidhi waa magaalo ubulle la yidhaahdo magaaladaasna waxay markasta soo didhaa rag iyo xoolo gaalada lagu taageerayo facazama wuxuu go-aansan marka saasoo la gam'i waayo warqad baa u timid boostaalibaa warqad waxaa ku qoran yihiin u keenay saahurda waa ka soo dhici weyda awal xuslaa xoogaa jiifso facazama wuxuu go-aansaday sayid cumar calaa an yursila inuu diro ciid jeyshan ciidan lifatxil ubulla ubulladan la sheegaya ciidan furta gebigeedaba inuu u diro iyo wuxuu kaloo go-aansaday waqadci imdaadaha ciidan gurmadyadeeda gooya canilfursi reer furus ka jara iyo waqadci imdaadihaa magaalada gurmadyaasheeda goynteeda canilfursi laga gooyo gurmadda masuusan uga imaan laakinahu sayid cumar ishtadaama waa walaacay walaac baa galay marka hore wuxuu go-aansaday ciidan inuu diro ubullo ha furtaan gurmad dambena yuusanba ka imaan ilaa muslimiin baa qabsaday haddii la furto isna walaac baa galay muxuu la walaacayaa wuxuu la walaacay biqilati rijaali ragga yaradiisa ag cindahu agtiisa ah ragga uu ciidanka u diri lahaa baa la yaraaday maxaan ciidan diraabu leeyahay rag yaraa ila jooge ma ciidan meel furan karaan hayaaba oo maxaa ku dhacay ciidankii muslimiinta daalika arrinkaasi haabitun weeye maxaa yeelay lianna shubbaana almuslimiina muslimiinta dhallinyaradoodii ragga ahaa wa kuhuulahum garmadoobihii muslimiinta raggii garmadoobayaasha ahaa wa shuyuukhahum odayaashoodii kulligood qad kharajuu waa baxeen yadribuuna iyagoo safraya fii fijaaji lardi dhulka wadooyinkiis dhinacyada dhulka daafaha la kala aaday qusaatan iyagoo ah kuwa duulaya fii sabiilillaah meesha raggi waa la wada dira magaalada madiina wax yaraha la jooga sayid cumar odayaal ma joogaan dhallinyara ma joogto ragga dhexdhexaadka ah garmadoobayaasha ma joogaan xataa lam yabqa ilaa aysan ka harin ladayhi sayd cumar ee agtiisa fi lmadiinati madiinat lmunawara ila anasru lqaliilu xoogaa yar mooyaane kawa saasuu la walaacay rag mayaa ii jooga leeyahy raggii waa wada diray halkaana qaylaa iiga soo baxaysa waxa leeyahay ciidankii gaalada waa jabi lahaayeen magaaladaasaa maalin kasta gurmad iyo rag iyo xoolo soo diraysa facamadda wuxuu u qastay sayd cumar ilaa dariiqati waddadiisii allatii taasoo curifat bihaa lagu yaqaanay sayid cumar waxaa jidhay kaarta lagu yaqaanay kaartadii lagu aqoon jiray buu aaday oo maxay tahay wahiya kaartadaas attacwiidu kabid weeye kabid in la kabo can qilati iljundi ciidanka yaridiisa in lagu kabo biquwati ilqaa'idi hoggaamiyaha yaa geesinimadiisa ciidanku hadduu kaa yaraado raggaa diraysid baa waxaa laga dhigaa iyo ninka hogaaminaya rag sooma jeestayaal ah markaas nin waxaa jira boqolaal nin u dhigma maskaxdiisa kaartadiisa geesnimadiisa marka sayid cumar waxaa lagu yaqaana markaasoo raggu ka yaryahay raggan yar wuxuu ku kabaa kartida iyo tayada dadka uu dirayo labaatanka ninoo aan dirayaay boqol nin ama laba boqol oo ninba u dhigmaan oo kale weeye fanahara marka ciidankii yaraayoo ku haray buu dhex gelayaa kaartadii buu samaynayaa fanahara wuxuu daadiyey kinaanata rijaalihi raggiisa yaa booshkiisa boosh baad iska dhahnaa moogta baalkan yaroo leebabka lagu gurto oo warmada iyo leebabka lagu rito baalkaasaa la yidhaahdaa kinaana marka waxay ka dhigan tahay madaxweyne kasta ama nin kastoo hogaamiyaa ciidanka uu xukumaaye inay ugu jiraan oo kale booshka oo kale intaasoo rag baan haystaa ya intaasaan heli karaa markuu leeyahay boorsadiisa iyo booshkiisa buu saa u daasi bal wuxuu rag haysto o dhan horta ishuu mar mana waxa weye ishuu marinayaa raggaa haysto buu geligood maskaxda marinayaa hebel hebel hebel hebel hebel nin hogaamiye wuxuu ka fiirsanayaa tayo leh beena yadayhi buu saa ugu quba maskaxda waxa weye ka raadinaya wa akhada wuxuu gudagalay yacjimu inuu tijaabinayo ciidaanahum laamahooda waa gabayadii leebabkii markii la qubay wuxuu tijaabinayaa ulaha ku jira waxay ka dhiganta ragga ku jira waaxidan bacda aakhira midba midka bacdi ninkan maya kan maya kan kana fiiri famaa labida kama nagaan isagoo hadba nin u fiirinayay an hatafa inuu dhawaaqay hatafa ama haatif waxaa la yidhahda haatif wax kula hadlaya umana jeedid sida hadda haatifkan lagu hadlo cida kula hadlaysaa dee waagi hore looma jeedi karin hadda si laysku arkaaba la sameeyey muxuu sameeyey sow u baarayay raggii oo hadba dhinac maskaxda ugaga keenayay oo hogaamiye tayala u raadinayay kama zuulin inuu dhawaaqay muxuu yidhi wajaatuhu alleelaha waa helay ninkaan raadinay keligii baa isla hadlaya nacam haa wajadhu waa hayaa buu yidhi waa hela runtii waa helay buu yidhi uma madaa wuxuu aaday markaa ilaa firaashii joodargiisii marka uu had- hadday hurdadu ka soo go-aysaa awlaa seexan waay walxaal huwa yaquulu uu leeyahay innahu ninkaan helay mujaahidun waa mujaahid carafadhu waxaaba taqaan badrun beder baa taqaanay wuxuu ka dhigay wa uxudun uxudna waa taqaanay wuxuu sameeyey walkhandaqu khandaqi khaswatulaxsaabna way taqaan wuxuu sameeyey wa akhwaatuha dagaalihii dagaaladii walaalaheed ahay ku mataansanaana ninkan wuxuu sameeyey waa yaqaanaan dagaaladaasoo dhan baa garanaya wa shahidad la- lahu waxaa u markhaanti kacday alyamaamatu yamaama markii musaylimatulkadaab la dilayey iyo wa mawaaqifuhaa mawaaqifteedii intaas waa garanayaan famaa nabaa ma gafin lahu isaga sayfun seefi ma gafin meeluu ku taagay walaa akhda'at ma gafin lahu isaga ramyatun ganid meeluu leeb ku tuurayna lama waayin ninka magaciisa weli nooma sheegin waxa weeyaan ninkiibuu sii ammaan uma innahu ninkaan helay haajara alhijratayni labadii jeerba ninkii hijrooday weeye oo mar waxaa weeye marna xabashida aaday marna madiine u hijrooday wa kaana ninkaan helay wuxuu ahaa saabica sabcatin toddoba midkood ya kuwaasoo aslamuu islaamay calaa dahril-ardi dhulka dushiis mar dadka iimaan kale toddoba nin keliya ahaayeen ninka toddobaad buu ahaa ninka aan helay maanta muslimiintu waa badan yihiin laakiin tayadiibaa waxaa weeye laga qaada waxaa ka qaadayna casharka inaan ka dhex helnaa laga yaabaa wax way adduunyaa la raacay nolol iyo raaxo iyo adduunyaa la dabagala walamaa asbaxa suuxu subxi markuu waa beriyey qaala wuxuu yidhi sayd cumar udcuu lii iigu yeera ii yeera iigu yeera cutbata bna ghazawaan waa ninka tarjamada le asxaabiga war cutba iigu yeera waa loo yeera wacaqada lahu wuxuu u xiray arraayata calankii calanka dagaalgelinta calaa alaai miatin saddex boqoloo nin i- i- calaa saddex boqoloo iyo wa bidcata cashara rajulan iyo s- dhowr iyo toban nin saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin buu yidhi la dhaqaaq raggan wa wacadahu wuxuu u yaboohay sayd cumar ninkaa ciidanka loo dhiibay bian yumidahu inuu ku soo kordhin doono gurmad ahaan tibaacan si isdaba jooga bimaa yatawaafadu wixii uu helo een, bimaa shayga yatawaafadu uu helayo een, la- lahu maagaba oo mina rijaal raga hadba raggaan helana waa kaasoo dabadiraya waa kaasoo dabadiraya waa kaasoo dabadiraya hadda waxaan heli karaa saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin la dhaqaaq raggan haye walamaa cazama aljeyshu ciidankii markuu go-aansaday ciidanka asaqiiru yaraa cala raxiili inay dhaqaaqaan waqafal faaruuq faaruuq waa istaagay sayid cumar yuwadicu isagoo sagootinaya qaa'idahu hogaamiyihiisii cutbata ahaa wayusiihu u dardaarmaya faqaala lahu wuxuu ku yidhi yaa cutba war cutbe innii anuu qad wajahtuka waxaan kugu diray ilaa ardil ubulla dhulka meesha ubulla la yidhaahdo dhulkeeda wahiya meeshaasi waa xisnun difaac oo min xusuunil acdaa'i acdaada ilaahay daydadkeeda derbiye iska dhisaan gaalada waa balaayo fa arjullaahi ilaahay waxaan rajaynayaa an yuciinaka calayha inuu kugu kaalmeeyo meel daran baan kuu dira cadow badanna fadhiyo difaac xunna ka xihan yahay ilaahay baan waxaan ka tuugayaa oo ka baryayaa inuu kuugu kaalmeeyo lagama qarin faidaa nazalta bihaa markaa meeshaa degtid fadcu qoomaha dadka degan ugu yeer ilallaahi ilaahay iyo towxiidka faman ajaabaka qofkii ku ajiiba faqbal minhu ka aqbal waman abaa qofkii duuda diida fakhud minhu waxaa ka qaataa aljizyata xoolo jizya oo gabara ah calaa siqaarin kaga qaad dullinimo iyo wadillatin liidasho calaa siqaarin liidasho iyo wadillatin dullinimo xaalay ku sugan yihiin wailaa hadday xoolahana diidaan islaamina waayaan fadac deji fii riqaabihim luqumahooda asayfa seefta luqunta ka saar fii kayri hawaadatin naxariis la'aan naxariis la'aan u laah diintiina diide inay muslimiinta hoos yimaadaan oo kharash iska bixiyaanna diide wattaqi llaaha ilaahayna ka yaab yaa cutba fii maa shayga wullita calayhi laguu dhiibay takrifal awoodeed iska ilaali weye hogaamiyaasha madaxda qofka hadduu isdhaho maanta aad talinaysaa meeshii aad dhahday halkaa ha la galo ha la baabiyo waa la baabi'inaya inuu waxaa laga yaabo suu doono yeelo awoodda uu maanta hayso iyo dadka taayirsan awgood iyo ciidanka ilaahay kaga yaab waxa laguu dhiibay waayo ha xadgudbo waiyaaka adiga waxaan idin kala digayaa an tunaasicaka nafsuka naftaadu inay kuugu yeedho kugula doodo macnaa kuugu yeedho ilaa kibirin kibir kibirkaasu yufsidu calayka dushaada fasaadiya aakhiratka aakhiradaada qof hadda awood haddii mar loo dhiibo waxaa laga yaaba inuu kibro marka haysla weynaani waclam waxaad ogaataa annaka adigu saxiibta rasuulalahi nebi maxamed inaad la saaxiibtay sala allah alay slam faacazaka allah ilaahay kugu ciseeyey bihi nebiga bacda dillati dullika bacdi sharaftan nebiga awgiis baa ku heshay waqawaaka ilaahay ku xoojiyey bihi nebiga bacda dacfi awooddarra dabadeed xataa sirta a ka noqotay amiiran nin madaxoo musalladan la salladay oo lagu salladay gaalada waqaa'idan ilaa ilaahay hogaamiye kaa dhigayo mudaacan la adeeco taquulu hadal baa soo jeedin iyo amar baa bixin fa yusmacu minka waa lagaa maqlayaa waa madaxda wa ta'muru waad amraysaa fa yudaacu amruka amarkaadii waa la adeeci fayaa lahaa min nicmatin alla maxay taasi nicmata qof la dhegaysanayo lana adeecayo waase idaa hiya markii iyadu lam tubdirka aysan ku qooqin oo watahdacaka aysan ku khadeecin oo watahwi bika aysan kugu tuurin ilaa jahannamo aysan kugu tuurin acaadana allaahu acaadaka allaahu ilaahay ha kaa badbaadiyo wa acaadani annaha allaha iga magangeliyo minhaa jahanname haa laakiin dad waxaa jira awoodda loo dhiibay ku xadgudba markaase waxay samaynayaan kibirayaan waa waa awood beenbeena oo dhammaan doonta khadeeca way khayaani awood jahannamay ku sab ku kasbanayaan madaa cutbatu bnu khaswaan baa tegey birijaalihi raggiisii buu la tegey saddex boqol iyo dhowr iyo toban wa macahu la jirkiisa waxaa ahaa zawjatu xaaskiisa iyo khamsu niswatin shan dumar ah ukhrayaatun kale oo min zawjaatiiljundi ciidanka xaasaskiisa ka mida iyo wa akhwaatihim ciidanka walaalahood gabdha la dhashay waa shan dumar ah xataa nazalo ilaahay ka degeen fii ardin dhul qasbaa'a ee bal leh bal bahal qasab la yidhaha beeraha laantan qasabkaayoo dadku iska rogaan oo macaano sonkorta iyo qasab bay leedahay soo ma dhul qasab lay tageen laa tabcudu aan ka fogeyn kaiiran wax badan can madiinati lubulla magaaladii madiinana wax badan kama foga waaya walam yakun macahu macooda ma ahin shay-un waxba ya-kuluuna ay cunaan waxaan hadda ciidan markii meel loo diray lahayo ciidanku bajad bou rabaa xaggou rabaa xaggou rabaa iyagaaba dadku waxooda soo qaadanaya nin kastana naftiisao diyaar leeyahay waxay cunaan ma wataan falama ishtadda calayhimuuljuucu gaajada markay ku darnaatay qaala cutbatu baa wuxuu ku yidhi linafarin koox oo minhum ka mida saxaabada iltamisuu lanaa orda noo raadraadiya fii haadal ardi dhulka aan nimid shay-an wuxuunu na'kulu aan cunno dee caleen baa la heli karaayo abqaa la heli karaayo quwaax baa la heli karaayo waxaan cunno dhulkaan ilaahay dhulkii weeye wax ka soo baaraa layidhi dhulka ilaahay wax ka raadiyey faqaamuu waa kaceen yabxaduuna iyagoo raadraadinaya camaa shay yasuddu owdah juucatahum gaajadooda fa kaanad lahum waxaa u ahaatay maca dacaami cunnadii maceeda qisatun qiso qisadahaa rawaahaa u wariyey axaduhu midkood qiso raggii nin ka mida noo sheegayo baa meeshii ka dhacday fa qaala wuxuu yidhi baynamaa wakhti kunna aan ahayn nabxadu kuwa raadinaya can shayin shay shaygaasoo naakuluhu aan cunno dakhalnaa waxaan galnay ajamatan kayn ajamatan meel kayn xidh ah xidh meel macnaha geed miran ah oo jiq ah baan galnay faidan fiihaa waxaaba jiqdan iyo kayntan ku jira zimbiilaani laba dembiilood inagu da- zaay weeye laakiin dembiil baan iska dhahnaa waa isla sidii zimbiil baa la dhahaa laba zimbiil laba dembiilood fii axadimaa midkood tamrun baa ku jira cajaa'ibta ilaahay meel cidlaah laba dembiil baa meesha taal mid waa timir wa fi laakhira midda kalena xabun waa miro xubub abyadu cadcad saqiirun yaryar muqadan lagu daboolay biqashrin qolof asfara jaallo ah mira aana weligay arag oo yaryar ah oo cadcad oo qub leh qubkuna jaallo yahay baa dembiisha kale ku jira fajadabnaahumaa labadii dembiilood waa soo jiin xataa adnaynaahumaa ilaa aan usoo dhoweyna min alcaskari ciidankii baan akeen fanadara axaduhum axadunaa midkaya wuxuu fiirshay ila zambiili zambiisha allatii taasoo fiihi lxabu miraha yaryar ku jiraan wa qaala wuxuu yidhi ninkii fiirshay haadaa waxaani sumun waa sun suntaasoo acaddahu lakum idiin diyaariyey alcaduwu cadow falaa taqrabu- taqrubunnahu ha u dhowaanina warka carar cadowgaa meeshaan raba inuu nagu qarxiye sun bay noo dhigeen meesha waxaana inta inta cunno waxay rabaan inaan ku baaba'anay leeyihin saxaabadu waxaa weeye een, mas macna say u furan yihiin maskaxdooda iyo fahamkooda waa meel sare nin baasaa yidhi familnaa waxaan u iilanay ila tamri tii timirta ahayd wajacalnaa waxaan godagalnay naakul minu taa inaan wax ka cunano raggaan madiina laga soo diro madiina waa meesha dhan oo adduunka timirta u haysata timir waa yaqaanaa iyada kama shakinaya timirta waa la cuna laakiin wixii yaryaraaya meesha ku jiray waa laga carar waaye wafiimaa naxnu kadaalika xilli aanu annagu sidaa nahay id waktigaa bifarasin faras waa annagu ku sugan oo qad qadaca gooyey qiyaadahu hoggaankiisa faras xakamihii iska xargi iska jaray baa meeshan soo maray wa aqbala wuxuu soo qaabilay faraskii calaa zimbiililxabbi raashinka yaryar dembiidu dembiishii uu ku jiray wajacala faraska wuxuu gudagalay yaakulu minhu inuu cunayo raashinka yaryarka ahaa oo dembiisha ku jiray buu afka la gala fawallaahi laqad hamamnaa waxaan damcnay bian nadbaxu faraska inaan gowracanno qabla an yamuuta intuusan dhiman linantafica bilaxmi hilibkiisa saan u intifaacno war waxaan sunboo cunay kolle waa dhimanayaa haddeer inta naf caadiya ku jirto aan gowracan faraska waa la cuni karaa faqaama ilaynaa saaxiibu ninkii faraska lahaa baa soo kacay faqaala wuxuu yidhi dacuuhu wardaaya daaya ha gowracinina wasa axrusuhu leyla caawa anaa waardiye kahaynaya faraska fain axsastu haddaan dareemo bimowti dhimashadiisa inuu dhuun yeerinayo naf hayso dabaxtuhu anaa gowracina iska daayey haddii kalena haddee inooba noolaa maxaanu gowracaynaa hadda weli xanuun kama dareemine raash- waxaasoo cuna kolley aanaan garanayni falamaa asbaxnaa markaan waagu waa berisanay wajadna alfarasa faraska waxaan ka helnay mucaafan mid la caafiye caafiyey laa darara fii dhib aan qabin ka baxid xanuun ma qabo waaga hadduu barya caawo dhan waxba ma dareemin faraska waa faras caadi faqaalat ukhtii walaashay baa waxay tiri bay yidhi yaa akhii walaalow innii samictu abi aabbaheen waxaan ka maqla odayaasha war baa laga soo raraaye iyo taariikhi yaquulu isagoo leh inna suma sunta laa yadur waxba ma dhibo idaa wudica cala naari dab haddii la saaro oo waundija la bisleeyo waxaan yaryarkaa meesha ku jira ma naqaanee haddii sun lagu daray haddaan dab saarno oo bislayno suntu waa dhimanaysaa ha meeshana dee suntu waxa way dabku waa waa daawaa ku jidha inkastoo daawada u horeysa maaha aakhirul dawaayi alkayu daawada u dambaysaa dab ah marka u horeyso qofka layskama gubo iyo xoolaha iyo wax kaloo anfaca markii la waado baa la gubaa marka meeshaan sunta iyo caalirka iyo boogta iyo nabarka iyo wax- waxa- raashinkan kaloo sunta wax ku jiraan iyo waxaan markii la karsho bes weeyaan soomaalidan hadda xoolahan sunta iyo dhibta la wada marinayo ilaahay wuxuu kaga shaafiyey dee hilibkii waa la karinaya kolleyba saa anuu isleeyahay wey xoolaha waxaa la dhahaa waxaa la mariyaa daawooyin khatar ah daawooyinkaa khatarkaa qaar baa waxay ku qoran tahay markii la mariyo intaasoo beriyaan loo dhowaanin macnaha la maalin lanay qalani soo sidaa ma jirho kuma qorna qaar deedna dee qof kastaaba neefkii iyo caanihii suuqa wuu kula soo ordaya isla markiiba kolleyba een, dee ma dhib yara laakiin waa hilibkii waa la iska kariyaa kolleyba waxay tihi saasa aabbe ka maqlay uma akhadad waxay soo qaadatay gabadhii shay-an xoogaa oo min alxabbi een, xu- xubuubkii yareeraaya wa wadacathu fi lqidri digsi bay ku shubta wa awqada taxtahu hoostiisana dabbay ku shida uma maa labisad kama nagaan an qaalad inay tiri tacaalow kaalaya unduruu fiiriya kayfa kayfa axmara lownu sidaad midabkiisu u gudutay kaalaya arka wixii waa guduteene uma jacala wuxuu gudagalay wixii dabka la saaray ee yararka ahaa yatashaqaqu inuu ka dildilaaqa dilaacayo canhu xaggiisa qishruhu qubki ee wixii marka isagoo loo karkarinayay qubkii baalnihii wixii ku jiray qubkii dah ku dahaarnaa baa ka dildilaacaya ka dildilaacaya maxaa soo baxaya watakhruju minhu inay ka soo baxayso xubuubuhu lbiidu mirihii yaryaraayo cadcadaa baa soo baxaya waa qubkiina waa ka dilaacaya ilaa waa la kirsaya faalqaynaahu waxaanu ku shubannay fi ljafnati xeere halkan taalo weyn jafnadu waa xeero weyn raggan waa rag baahan waxay kolle haddii la kirshay waxay doonaan ha noqdeen waxbaa la helay kolley waa la kariyey hadday sun ku jirana dabkaa dilay baa hadda la iska dhaadhiciyey khalaas xeero weynaa halkan lagu shubay linaakulow saan u cunno faqaala lanaa cutba cutbaa wuxuu yidhi udkuruu isma allaahi calayhi ilaahay magaciisa ku cuna ee ku xusa wakuluuhu cuna warbelbisanka qabta faakalnaahu waa cunno haddii kale shaydaana la cunay faidaa huwa waaba isagoo wixii la kariyey gaayatun meesha u sarraysaa fi diibi wanaagga waaya waxa weeye wax ka macaanba lama arag waaba meesha u gaayatun yoolka u dambayso garaacayaa fi iibi soo maha xagga wanaaga oo ruuxu macaanah uma carafnaa bacda daalika waa dambe dib waxaan ka ogaanay anna smahu waxaa magaciisa aan karsanay in la yidhaahdo aluruzu beriis wii maanta o dhan laga soo sheekana beriis wey geedkii maanta oo dhan lasoo sharxayey oo la garan waayey ila ado hadda beriis si laska isticmaala artay ma awal baa taqaan haddee haddii inta halkan diyaara kaala duusho adduun kale lagugu tuuro intaanoo kaleo cunnaado midna adag sheegi karin baa taalla cunnadii waxay noqotay aan la yaabanayn waxa cadcad ka soo baxeen oo la kariyo macaanka noqday wax dabbacdi la yidhi waxaa la yidhahdaa waxaan urus oo beriis weeye dee iyaga markaasaa beriis ugu horraysa lagama aqoon xagga a laakiin dee saxaabadu bedow maaha hasdhihin waxay u garan waayeene hadday bedow yihiin waa kuwa iska kariyadoo dhinac iska dhiga marka hore yar wax naga ilaashayaan ku baabi'ino khibrad bay lahaayeen waaye wixii horta wakaa beriis waa beriis ilaa innaga isagoo iska diyaarsan baa laynoo keenaa markuu beeraha ka baxo miya aragt qubbow leeyahy kaanat ubullatu meesha ubulla la dhaho waxay ahayd allatii ubulladaasu itajaha ilayha oo u jihaysay cutba binu ghaswaan bijeyshihin oo ula jihaysay ciidankiisa asakiira yaraa madiinatun magaalo madiinatan magaalo magaaladaasoo xasiinatan lagu ilaaliyey la ilaaliyey macnaha difaac balaayadan gaalada baqaysaa derbi bay isku soo wareejinayaan iyo xisni iyo sida hadda yahuuddan balada kale allaha baabi'iya waxaa weeyaan difaac magaalo uu xina yahay magaaladaasoo qaa'imatan ku taalla baa dhahaysaa calaa shaadi'i calaa shaadi'i dijlata webiga dajla la yidhaahdo dijla qarkiisay saaran tahay magaalooyinka mar hadday badda iyo xeebta iyo saaran yihiin webi iyo magaalo heer saraa wey togaan webigan dijla waa hadda waa la yaqaanaa yambac min turkiya hoos firi lambar kow turkiga ka soo burqadaa uma yejrii fi lciraaq ciraaq buu soo maraa wayashubu fi shadi alcarab buu ku soo biya tufaax shad alcarab meesha la yidhaha u fiirsada magaalo noocaasi ahay wa kaana alfursu reer furusna waxaay qad itakhaduuhaa kuwa ka yeeshay makhaazina magaaladan waxay ka dhigteen bakhaaro makhzin hadda waa la yaqaan makhzin makhaazin makhzinka waan kaaga soo qaadaya makhzinku waa bakhaaro waaye liaslixatum hubkooda waa magaaladii gurmadka soo dirayso kaydadka magaalada kaydka hubka weeye wajacaluu waxay yeeleen min abaraaji xusuunihaa daydadkeeda yaa kuwa ugu dhaadheer maraasidda bay yeeleen maraasid meel wax laga ilaaliyo maraasid meella maraasid maxaa la dhahaa meel wax laga cimilgaleeyo limuraaqabati acdaa'ihim cadowyadooda waardiyaheeda gaaladu waxay ugu talagaleen derbi dheeraa la dhisa derbiyada dheer marka la dhiso meel yaroo kaleo waxaa laga sii dul dhisayaa ilaalada loogu talagalay meelaha hadda la waardiyeeyey somayn arag ciidamada iyo madaxtooyooyinka iyo xarumaha iyo meel yaroo saa usii taaganoo waxaa jira wardiyuhu leeyahay oo gurigaan dhan iyo deydkiisa ka sii sarraysa waxaasaa maraasid baa la dhahaa waa cimil galayn baa la meesha wax laga dhaqdhaqaaqa lagala socdo wey dee doona hadda kaamarooyinbana waa ku sixirtaan marka cadowga wixii bay iskaga ilaalin cadowga sheegayaan waa muslimiinta cadow iyaga u ah meeshaa weeyaan kow maxaa dhacay marka laakina daalika arrinkaas lam yamnac uma diidin cutbata min qaswihaa magaalada kuduuliddeeda weligaaba dayd dheer lahaw ciidan badan ha ku joogo hub kase ha ku yaallaan cala raqmi iyadoo lala qabo min qilati rijaali raggiisa yaridiisa iyo wada'aalati silaaxi hubkiisa yaraantiisa hub yarna waa wataa hub yarna waa wataa rag yarna waa wataa ide lam yajtamic lahu uma soo ururin ninkan cutbaa min arijaali ragga kayru sita miatin lix boqol waxaan ahayn sita miati muqaatilin lix boqoloo dagaalamayaala marka hore maxaa lagu soo daray saddex boqol iyo dhowr iyo toban inta kalena sayd cumar ba wuxuu yidhi anaa hadda wax kaa daba keenaya wixii laga daba keenay laftoodu ma badnayn lix boqol oo nin bay noqdeen raggaasoo tasxabuhum yaa ay la socoto la saaxiibsan tahay daa'ifatun in yaroo qaliilatun yar daa'ifatun kooxoo qaliilatun yaroo min annisaa'i dumara walam yakun cindahu agtiisa ma ahayn saxaabigan min asilaaxi hubka kayru suyuufi warrimaax waramo iyo seefo waxaan ahaynna ma haysan fa kaana wuxuu aha laabudda lahu mid laabudda lahu mid looga loo hortilaayahe looga maarmaan ay u tahay min an yastacmila inuu isticmaalo dakaa'ahu maskaxdiisa kaartow inuu dego awalba waxaa sayd cumar intaa uu ragga baarayay dee muxuu ku soo hela wuxuu ku soo helay ninka ugu kaartada badan oo ciidanka yaradiisa ku kabi kara geesinimadiisa iyo kaartadiisa baa awalba lagu soo doortay ninkan waaye acadda waa diyaariyey cutbatu linniswati dumarkii wuxuu u diyaariyey raayaatin calamo calamadaasoo rafacahaa oo kor saaray calaa acwaadi rimaaxi waramada laamahooda waranku waa bir iyo ul isku jira soo maa calamo baa waranka ushiisa dusha laga sii saara calankaa u sarreeya koow dumarkaa loo dhiibay dumarkii baa loo dhiibay wa amarahunna gabdhaha wuxuu amray an yamshiyana inay socdaan bihaa calamadan khalfaljeysh ciidanka daba socdo wa qaala lahunna wuxuu ku yidhi gabdhaha idaa naxnu iqtarabnaa markaan anagu u dhowaanno idaa iqtarabnaa idaa iqtarabnaa naxnu iqtarabnaa min almadiina madiine markaan ku dhowaanno madiinadu waa magaaladii wey ubulla maa madiinada xagga ahay magaaladan markaan ku dhowaano fa afirna kiciya aturaaba ciidda waraa'ana gadaashayada boor iyo siigo hawada ku shareera xataa tamla'na bihil jawa jawigoo dhan hawada ilaa aad ku buuxisaan boor waa kaarto waxaad samaynaysaan siigaa kicinaysaan firo iyo boor saas kula ballama falamaa danow min alubulati magaalada ubulla markay usoo dhowaadeen kharaja ilayhim waxaa usoo baxay saxaabada jundul fursi reer furs ciidankoodii fa ra'ow waxay arkeen iqdaamahum soo dhiirashadooda calayhim kusoo dhiiran yihiin nimankaan aan gabbanayn bay arkeen wa nadaru waxay kaloo arkeen ila raayaati calamada allatii taasoo takfiqu babbanaysa waraa'ahum gadaashooda meelaha dee meel kasta calanku waa wax babadee midka meelaha sursuranba hadda arago saasay u babbanayaan calamadu waa mara meel la suraay waxay arkeen kuwan soo dhiiranaya iyo wax ka dambeeyo saa u babanaya oo calamo ah wawajaduu waxay kaloo heleen alqubaara ciiddii boorkii yomlow isagoo buuxiya aljawa jawiga khalfahum gadaashooda ciidankan soo muuqda gadaashooda boor baa qabsaday hawada fa qaala bacduhum libacdin gaaladii qaarkood qaar waxay ku dheheen innahum kuwan hadda noo muuqdaa daliicatul caskari ciidanka hordhiciisi weeye waa caaradkii haye muqadamo weeye waina waraahum gadaashoodana jeysh jeyshan ciidan baa jaraaran jiitamaya kaasoo yuhirugu qubaara boor kicinaya wa naxnu qilatun innaguna waa yarna ciidankii badnaa gaalada saaleh waxaa boor kacaya ciidan aan isagoo kale la arag baa boorkaa kicinaya dheh dumar baa meeshaan boorka kicinaya yaa matalan karaba innaguna waa yarna waxaa ciidanoo boorka saa u kicinaya uma babac dhigi karno uma dabba waxaa galgalay waxaa galay waxaa tukubay fii quluubihim gaalada qalbiyadooda alducru argagax wasaydara waxaa saydareeyey waxaa ka qaalib noqday calayhim dushooda aljazacu argagax fadafiquu waxay gudagaleen yaxmiluuna inay raranayaan maa khafa wasnuhu wasankiisu wuxuu yar yahay wakalaa amanuhu lacagtiisuna qaalita alaabta noo booba waa la qaxaya waxay dhaheen wixii fudud oo la qaadi karayo wixii dheeman iyo wixii qaaliya aan haddiiba raran wixii fudud qaalina ah ilaa qofka haddii meesha lasoo galo wuxuu is leeyahay maxaa xoogaa ii yaallay dahab iyo lacag iyo adduuniya hadduu arko meeshu si kale ah waaya wayatasaabaquuna waxay ku kala tartamayeen ilaa rukuubi sufuni doonyaha fuulidooda doonyihii arraasiyati ku soo xirtay fii dijla webigii dijla webigii dijla doonyaha ku xiran baa lagu kala yaaca wayuwalluuna aladbaara dabar dabadayna jeediyeen ciidanka dhabarkii duwe maxaa kaloo dhacay fadakala cutbatu wuxuu soo galay alubulla duuna an yafqida isagoo aan waayin axadan hal qof oo min rijaali raggiisa hal leeba laguma soo ridin hal qof isagoo aan waayin dhimashaya dhaawac midna buu magaaladii soo gala yaa lahaa min kaarta waxaasaa kaarta ah waaye uma fataxa maa xawlaha wuxuu furtay wixii dhinacyadeeda ahay min almuduni walqura tuulooyin iyo magaalooyin yaryarah kuwaas lacagtu sii marsa waqanima min daalika wuxuu ka qaniimaysay hanaa'ima haniimooyin waa ragga gaajada uba u go-adoo beriiska garan waayey haniimadaasoo cazad yaa ka saraysa cala alxasri koobid haniimo in la koobo ka sarraysa ka weyn macnaha bay soo heleen wafaaqad haniimadaasoo ka kormadhay kulla taqdiirin qorsho kastaba waa maxay ma malyan ba toban malyan ba ma boqol malyan ba qorshe kastoo la sheego haniimo ka badan kulla taqdiir kull kulla taqdiir kulla qorsha qorshe kasta xoolo ka badan baa leela haye xataa ina axadda rijaalihi raggii la socday nin ka mid a caada ila lmadiinati madiinatu lmunawara u noqday fasa'alahu nnaasu dadkii baa weydiiyey waxay ku dhaheen kayfa almuslimuuna fi lubulla muslimiintii ubulla seebay ahaayeen faqaala wuxuu yidhi camma tatasaa'aluun camma tatasaa'aluun waaye shay weyn baad wax ka weydiinaysaan camma maxay baa tatasaa'aluun waaye can iyo ma wallaahi laqad taragtum waa ka soo tegay walxaal hum iyagu yaktaaluuna ay beeganayaan adahaba dahabka iyo walfidata fidada iktiyaalan beegasho wax yaroo miisaan la saarayo intaasoo garaam ii saara maahe waa la iska beeganaya buu yidhi dahabka iyo fidada fa akhda naasu dadku waxay gudagaleen yashudduuna iyo inay darnaanayaan oo roorayaan ilal ubulla yashudduuna inay adkaynayaan ilal ubulla arrixaala rarka yaa rarkaa la adkaynaya macnaha dadkii waxaa meeshaa xoolaha la miinsanayo baa madiina looga soo tegey madiinaa laga soo tego ubullaaba loo soo safray ilaa ninkaanaa war keenaya dad waxaan ka soo tegay buu yidhi dahab iyo fidlo beegbeeganaya cinda daalika buu ra'aa cutbatu bnu khaswaan wuxuu arkay anna iqaamata junuudihi ciidamadiisa ku nagaanshahooda filmuduni magaalooyinka ay ku nagaadaan magaalooyinka almaftuuxati la furtay sawfa tucawiduhum dib dambe inay raggan uga caado yeeli doonto calaa liini lcayshi nolosha teera jilicsan raggan barwaaqadaa maanta iyo helay haddii loo daayo reer magaalay noqonayaan jihaad dambe iyo adadayg waa la waayayaa meeshaan suurtagal maabay raggan in lagu hayo wa tukhalliquhum inay uga akhlaaq dhigi doonto biakhlaaqi ahli tilkal bilaadi magaalooyinka dadkii ehelku ahaa dhaqankoodii oo kale adduunya raac ahaa wa tafullu inay jebin doonto min xiddati cazaa'imihim go-aamadooda afkooda xidda waa midida ama seefta afkeeda afku inuu burburi doono saawirey noqonayaan ragga muslimiinta ah hadday barwaaqadii adduunya iska raacaan si hadda maanta ti dhowey waxaasoo dhan baa afkoodu ka jabaya calaa muwaasalati alqitaali dagaalka xiriirintiisa fakataba ilaa cumar bin khadaab buu u qoray yasta'dinu isagoo uga idan dalbaya fii binaa'i lbasra basra in la dhiso basra basriyiin iyo ciraaqiyiin sooma maqsho basra waa waxaan leeyahay basriyiin iyo kuufiyiin basra dhagax dhigeedii baa halkan ka qaadanaysa magaalo ciraaq ku taalla wey oo webiga saaran waxaa leeyahay ciraaq ku taalla wawadaca wawasafa wuxuu u tilmaamay cutbe lahu cumar almakaana alladii makaankaasoo ikhtaarahu lahaa uu dooray halkaasaa ila quman in magaalo laga asaaso faadina lahu waa usoo fasax dhagax dhig buu yidhi magaalada ikhtada waa cabiray cutbatu almadiinati aljadiida magaalo cusub oo aan barwaaqo badan oolin buu markaa cabiray dhagax dhigay wey wa kaana wuxuu awala maa banaahu wuxuu dhisay wuxuu u horreeyey masjiduha alcadiim masaajidka weyn baa ugu horreeyey walaa cajaba la yaab ma leh inuu masaajid ka bilaabo fa min ajli lmasjidi masaajid dartiiba oo kharaja huwa isagu usoo baxay waa asxaabuhu qusaatan xaaliyin kuwa duulaya fii sabiililah masaajid dartiibay iyaguba usoo baxeen wa bilmasjidi masaajid baa intasara ullahi la guulaystay huwa iyo wa asxaabuhu calaa acdaa'illaahi uga guulaysteen rag masaajid laga soo keenay baa u yimid uma tasaabaqa aljundu ciidankii waxay ku kala tartameen cala iqtidaa'i ilardi dhul iyo boosas goosashadiis iyo wa binaa'i lbuyuuti gurya inay dhistaan magaaladan cusub ninkasta oo boos igo boos igo boos igo iyo meel guri baan ka dhisanayaa baa lagu kala tartama laakina cutbata lam yabni ma dhisin linafsihi naftiisa beytan wax guriya wa inamaa dalla wuxuu ahaaday yaskunu mid degan khaymatan khaymad bangalo oo min alaksiyati calalla ka samaysa calalla iyo karbaashiye iyo abjaadiya wixii la mida marya iyo buu isagu deganaa waa ninkii dhammaadoo meesha watay daalika liannahu kaana wuxuu ahaa qad asara fii nafsihi naftiisa kii qariyey amran amar amar baa naftiisa ku jidhadoo siraystay arrin baa qalbigiisa uu ugu qarsoonayd waaya ilaa sayid cumar markii uu sayid cumar markii waddankaa shaam la xoreeyey buu soo booqday markaasaa la yidhi war cunno ii keena saalama ciidanka cunnadiisaan wax kaaga keennaa mise qaa'idka hogaamiyaha weyn abu cubayda binuljaraax inu ahaana waa filaya wixii loogu talagalay baan wax kaaga keennaa dadku waxay is leeyihin war annagu qaa'idkan la qadaynaynaa isagaa si gaara loo maamuusay inay isdhihi karaan kaasuu yidhi made ciidanka ti ciidankaa la arkay tii hoggaamiyahana waa la keenay mise waxaa loo keenay waxaan qofba ku noolaan karin hoggaamiyaha qaa'idka wuxuu cuno ciidanka laakiin xoogaa fiican baa laiskugu dara oo laiskugu iidaami waaya bilcagsi maanta waxaa laga yaabaa ci- dadka la maamulaayay inay iyagu ama waxba haysan ama wax liita la siiyo kuwa kale oo maaragtay hoggaanka hayaana ay doortaan waxii macmacaan iyo wixii la mid ah waa adduunka sidaa ka jidha ninkaana qalbiga shay buu ku haysa falaqad ra'aa cutbatu wuxuu arkay cutbe ana dunyaa adduunyada aqbalad inay soo qaabisho cala almuslimiina muslimiinta dushooda fi lbasrati magaalada basra iqbaalan soo qaabilidoo yudhilu argagax geliyey yudhilu lmara qofka waxa weeye halmaansiinaya argagax gelinaya can nafsihi naftiisa waaye wa ana rijaalahu wuxuu kaloo arkay raggiisa alladiin kaasoo kaanuu ahaa mun mundu qaliilin wax yar ka hor raggii ahaa laa yacrifuuna kuwa aan aqoonin dacaaman cunno cunnadaasoo adyaba ka wanaagsan min alurusi beriis wax ka fiican raggii aan aqoon beriiska almasluuqi la solay biqishrihi ilaa qish qubkiisa ilaa qubka iyagaan aqoona laguma laguma kariyee waxoo dhan baan la garanayni beriis qubkiisa lagu kariyey raggii aan haddeer wax ka fiican aan aqoon qad tadawaquu maanta waa iyagoo dhadhameeyey ma'aakila alfursi reer furis waxyaalahay cunaan oo min alfaaluudaj waxa faaluudajka la yidhaahda ah nooc xalwada oo bur daqiiqa iyo iyo iyo malab iyo subag iyo xalwad waxa laisku dardara wey reermacaanku reermagaalku waxay ku macmacaansadaan oo cajaa'ibka ah oo cunooyinka fudud iyo waxyaalaha khatarada ah oo yaryarkaayo lagu dhandhanaansado waaba raggii barta iyo waluusinaj mid kaloo luusinaj la yidhahdo waa maxay waa xalwad kaloo iyaduna waxaa laga buuxinayaa lows iyo xulwad iyo adduun baa laisku waxwaxaynaya waddamada carabta de qofkii tagay waa garanaya waxaan waxaa weeye ama qaarkood arkay ama adduunkaa kalaba waxyaala isku dardaraya midba magac leeyaho midba si u egyaho midba nooc yahay waay iyo wakayrihima waxaas waxaan ahayn waxaasaaba raggii ka bartayba waa raggii haddeer wax yar ka hor ahaa raggaan garanayn beriiska wastadaabuha waa wanaagsaneed fakhashiya wuxuu baqay cutbe calaa diinihi diintiisa u baqay min dunyaahu adduunyadiisa uga baqay wa ashfaqa wuxuu kaloo u baqay calaa cala alaajilati midda midda dambo aakhira ah min alcaajilati middaan degdegayso adduunyada ah fajamaca annaasa dadkii uu soo ururiyey fii masjidi lkuufati kuufa masaajidkeeda wakhadabahum waa u khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow ina adunyaa adduunyadii qad aadanad waxay ogeysiisay bilinqidaa'i go'itaan adduunku dhammaad buu na tusayaa barwaaqadu hadday tirada ka badato adduunku dee waxba lama harin wax allaal wuxuu hayey waa soo daacay ama waa sooma taga khalaas maanta kasii daran wa antum idinkuna muntaqiluuna canhaa waa ka guuraysaan adduunyada ilaa daarin baa u guuraysaan daartaasoo laa zawaala fiiha aan laga dhaqaaqayn fan- fantaqiluu guura ilayhaa daartaa xaggeeda bikhayri acmaalikum acmaashiina tan u fiican waroy daartaa la aada walaqad ra'aytun anugu waan is arkay ha saabica sabcatin anoo todo anoo ninka toddobaad ah yaa toddoba ninka toddobaad anoo ah maca rasuulillahi nebi maxamed maciise sala allahu calayhi wasalam toddoba nin baa muslimiin ahayd wamaa lanaa nooma ahan dacaamun cunno kayru waraqi shajari geedaha caleentooda waxaan ahayn dacaamkaasoo kayru waraqi shajari geedaha caleentooda kayrkeeda xataa qarixat minhu xataa qarixat ilaa ay boogowday minhu liajlihi caleenta aan daaqayna awgeed ashdaaqunaa daamanka yagi ashdaaq waa waa meeshaas labada daan marka muxuu yidhi xataa qarixat dee qaraxeedaba u daaya ilaa ay ka qaraxday qarax baa hadda la bartay xataa qaraxat dee meesha hadday dilacdo waa qaraxday sooma ilaa ay ka qaraxday minhu liajlihi caleenta aan cunayno sida xoolaha loo daaqay ashdaaqunaa baa qaraxday waa dhaawacantay wey walaqad wala- walaqad iltaqadtu waxaan soo qaatay buu yidhi hadda ka hor burdatan maro daata yowmin maalin baan dhulka ka soo qaatay fashaqaqtuhaa waxaan u kala dilaaciyey beynii aniga iyo wa beyna sacad bin abi waqaas ninkii u horreeyo leebkii u horreeyey fii sabiilillahi ku tuuray dhiiggii u horreeyey daadiyo gaal laga daadiyo sacad bin abi waqaas iyo anigaa kala jeexanay fatasartu binisfaha kala barkeed anaa guntaday watazara sacduna wuxuu guntaday binisfaha alaakhare niskeeda kale labisyaa ii yaal iyo hadba dhar gashay iyo waxaa meesha ma taal waayo dadka diintana soo gaarsiiyey dadka dhibtaa u soo maray weeye faidaa naxnu اlyowm maanta waaba anagoo lam yabqa mina usan mid naga lam yabqa mina usan naga baaqahayn waaxidun mid labadayadii ilaa wahuwa amiirun madax buu ka yahay iyo gobortoore iyo waali calaa misrin min alamsaari gobol gobollada ka mid ah ragga iyagii marada kale jeexan jiray maanta ninba jiha dhan bu haysaa misrin min alamsaar waa maxay waa de hadda dowlado badan dhul ahaabaa markaa waxaa la dhahayaa waa ardushaam oo kale oo dhan baa hal qof loo dhiibaya hadda maanta toban dowladood oo kale ah ninkasaa maanta dhul badan buu keligii maamulaa wey wa innii anugu acuudu billaahi ilaahay ma ilaah baan magan gala ana kuuna inaan ahaado cadiiman mid weyn cinda nafsii naftayda agtayda naftayda agtayda inaan mid weyn ahay isla fiican saqiiran inaan ahaado mid yar cinda allahi ilahay agtiisa taasaa ilahay ka maangala ilahay agtiisana inaan ku yaraado dadka agtiisana ka weynaado innaguna ilahay baan ka maangala ilah naga maangala waa wax ka tara waaya uma istakhlafa calayhim ciidankii wuxuu madax uga dhigay rajulan oo minhum ka mid ah wa wadacahum waa sagootiyey wamadaa ila lmadiinati madiina iyo sayid cumar buu soo aaday waa ka soo dhaqaaqi falamaa qadima markuu usoo galay cala alfaaruqi sayid cumar istacfaahu waa ka ruqsad dalbay ruqsad buu ka dalbaday inuu ka ruqseeyo min alwilaayati madaxnimada istiqaala hebel waa iscasila ma maqasha waa warqad iscasilaadu soo gudbiyey qofkii magacaabay ilaa uu ka yeela dee m- iskama casilmayo moogta marka waxa weeyaan iga ruqsee madaxnimada buu leeyahay ii magacowbaa maanta badan sooma marun meel ii dhib waxawey iga ruqsee buu leeyahay adduunkan dhana ay dhiibtay iga ruqsee falam yucfihi kama ruqsayn qofka mar waa madaxdu waa samey lagu soo ceshaa lagaama aqbalin dalabkaadii inaad xilka aa ka tagto baa lagaa diiday say cumar kama aqbalin faalaxa saxaabigan cutba waa ku celceliyey calayhi cumar had wuxuu dhahaa haddana waa kan waa soo qadimay iga ruqsee bisna iga ruqsee waa ku celceliyey ilxaax fa asara waa ku dhaga adayga waa daa'imay waaye calayhi dushiisa alkhaliifa khaliifihiina bartii waa laga dhaqaajin waayo waa laazimay kaama aqbalin waxaan ahayn waa laga waayo xilkana kaa qaadi maayo cidna kugu bedeli maayo adaa meesha iga wakiila wa amarahu wuxuu amray sayid cumar bilcawdati inuu u noqdo ila lbasra hadda cagaha wax kada mar dambe hayla hadlo kuwa orod meesha aan kugu ogaa ku noqo basro tag faadcana waa u hoggaansamay liamri cumar cumar amarkiisi kaarahan isagoo dhibsanaya wa rakiba wuxuu fuulay naaqatahu hashiisi halshii ku yimid waa min basra ila lmadiina walhalwa yaquulu uu leeyahay waa ishabaar allaahuma allah yow laa taruddanii haygu celin ilayhaa basra ilah hay gaarsiin weeye haygu nabadsimin miyaa la dhahaa allaahuma laa taruddanii ilayhaa ilahu haygu celin fastajaab allah ilaahay baa aqbalay ducaa'ahu ducadiis id cile lam yabcud kama fogaan can ilmadiinati magaalada madiina kaiiran wax badanba man kama kama kama fogaan xataa caharat naaqatu ilaa hashiisa la turunturootay hashi ma turunturoota faqara canhaa waa ka dhacay sariican xaliyo mid la legdayo meyda wa faaraqal xayaata noloshiina waa faaruqo madaxnimo ka cararaya wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab